aan ku horeyne wararka ka imanaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in lix qof oo culimo ah oo ku sugnaa goob qur-aansaar ah lagu laayay meel ka mid ah degmada raagaceelle ee gobolkaasi dadkan ayaa la sheegay in rag hubaysan ay laayeen dilkoodana uu salka ku hayo aana qabiil wariyaha v o e da xuseen xasan dhaqane ayaa faahfaahinta warkaasi kasoo diray magaalada beledweyne wararka ka imanaya degmada raagaceelle ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in maleeshiyo beeleed hubaysan ay saaki waa berigii weerareen culimo joogtay xarun quraansaar ah isla goobtana ay ku dileen ilaa shan qof halka laba kalena uu soo gaaray dhaawac halis ah gudoomiyaha raagaceelle cumar cali nuur oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in labadii dhaawaca ahayd mid ka mid ah uu u geeriyooday dhaawacii halista ahaa ee soo gaaray taasoo ka dhigtay tirada dadka ku dhintay ilaa lix ruux dad culumaa oo salaada subax markay sugadeen meel qur-aansaara jooga ayaa lagu intaa loo tegaa lagu dhameeyey todoba qofay ahaayeen siday soo gaarayso shan meeshii ay ku dhimatay labaa lasoo qaaday dhaawaceed xamar loo soo qaaday labadii dhaawac aheedna mida jidka kusoo dhintay haddana halaa dhaawaca ilaa hadda sida la sheeg waayo dhimashaduna waa lix kuwa dhimashadaahayna isla degmada raagaceellaa lagu aasay oo aaskoodiyaaba hadda lagu jiraa sababaha keenay dilka culimada ayuu gudoomiyuhu ku sheegay inay daba joogto aano qabiil oo hore uga dhacday deegaan lagu magacaabo bogdheer oo hoostaga degmada cadalle ee isla gobolka shabeellaha dhexe waxaana uu intaasi ku daray in dadka la dilay markii hore ay kasoo barakaceen deegaanka bogdheer ayna deganaayeen raagaceelle oo ah halka maanta lagu laayay
sagaal beeleedyo sada socday oo laba beelo walaalo ah oo meel la yihahdo tuule la yihahdo bordheere oo cadala hoos tagto ku dagaalamay sanada ka hor dadkii bordheere soo barakacay ee deganaa degmada raagaceelle ayaa haddana xalay intaan lasoo gudagalay dadkaas culamada laga dilay marka dhibkaas hore u dhacay dhib daba jooga waayo gudoomiyaha raagaceelle cumar cali nuur waxa uu tilmaamay in dhowr jeer ay isku dayeen in ay xaliyaan dagaalbeeleedyada kusoo noqnoqday deegaanka waxa uu sheegay in maamulka gobolka shabeellaha dhexe oo keliya aanu awood u lahayn inuu wax ka qabto balse waxa uu tilmaamay in arrintu ay tahay mid qaran oo loo baahan yahay in dowladda federaalka ay soo farageliso
waa galnay arrintaas dhowr jeerna waa galnay dhowr jeerna waa baajinay ilaahayna waa noo fuudeyay inaan baajinno dhibab soo inay dhacaan laga yaabi lahay dadaallo badan oo sameynay way jiraan laakiin amuur waktigeeday falantaa maantana dhibka inuu iska dhacaa qorneeday adigu wuxuu lama dhamayn waxa maamulka degmada ku filiyahna ma hayno adiga beladan oo la gubay iyo dad badan oo la iska dilayaa jiray arrintaasu arrin heer qaranahay eeday kaalinta annaga noogu aadan afar iyo labaatan saacan u taaganahay hadda ugu dambayso meeskiaan duugu haynaa
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne